kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkani waa kii ugu dambeeyey sannadka labada kun iyo toddoba-iyo tobanka oo ay maalinta berri yihi inooga hadhay sannad baraka leh ayaynu ilaahay ka baryaynaa inuu inooga dhigo oo barwaaqo ah nabad iyo caafimaadna aynu dhammaanteen ku gaadhno oo aynu ku dhammaysanno aynu gudagalla barnaamijkeenna dhegaystayaal sidaad la socotaanba barnaamijka cawayska washington waa mid ka mida barnaamijyada ugu xiisaha badan ee ka baxa idaacadda v o a waxaad noo soo gudbisaan sheekooyinkiina iyo qisooyinka ka dhaca daafaha dunida ee aadka ugu xiisaha badan sanadkan labada kun iyo toddobiiyo tobanka waxaynu barnaamijka ku dhegaysanay sheekooyin aan kala dhicin oo dhammaantood xiiso iyo xusuus mudan qof kastoo inaga midana waxaa jirta sheeko gaar ah oo xusuus ku reebtay balse waxaan jeclaan lahaa maadaama uu sannadkii dhammaaday inaynu soo qaadanno dhowr sheeko oo inta wakhtigu inoo saamaxo aynu dib u xusuusanno bishii janawari ee sannadkan labada kun iyo toddoba-iyo tobanka waxaa magaalada burco ka dhacay aroos ka duwan aroosyada kale oo aan odhan karo wuxuu ahaa arooskii sannadka nin layidhaah injineer bashiir ayaa la aqalgalay xaaskiisii afraad iyadoo saddexdii dumar ahaa ee uu hore u qabayna ay minxiisada u ahaayeen goor barqa ah xilliga washington magaalada burcana ay markaa u ahayd shantii galabnimo ayaan telefoon u diray wiilka arooska a laftiisa sheekadiina dhex martay oo aynu cawayska washington ee ugu horreeyey sannadkan aynu ku soo qaadannay bal aynu dib u wada dhegaysanno sow injineer bashiir maaha walaal waa barnaamijkii cawayska washington ee idaacadda v o a anigana bashiir yuusuf jaamac baa la yidhaha bashiir yuusuf jaamac oo burco jooga waxaadna soo gaadhay toddobaadkan inaad xaaskii afraad guursatay weliba saddexdaadii xaas ee hore ay arooska ku sugnaayeen oo malxiisada ka ahaayeen arrinkaasi nooga sheekee arrinkaasi wuu jiraa walaal arrinkaasi wuu jiraa waa arrin dhacay weeyaan maxaad ka shaqaysaa injineer bashiiro makanikal injineer baan walaal de bashiiro sawirkaaga sida ka muuqata nin da-yar baa tahay imise jir baa tahay qiyaastii anigu waxaan ahay sideed iyo soddon sideed iyo soddon jir baa tahay a xaaskii kuugu horreeyey goormaad guursatay waxaan guursaday labada kun iyo labadii xaaska labaadna waxaan guursaday labada kun iyo afartii ta saddexaadna waxaan guursaday labada kun iyo koob iyo tobanka xaaskii afraadna dee imika waxa weeye laba kun iyo laba kun iyo toddoba iyo tobankii bishii koowaad saddexdeed saddexdii bisha ayay xafladdu ka dhacday magaalada burco xafladda arooskaaga xaaska afraad ahaa kaafra halkaas ka dhacdaa Eh, bashiirow eh, wararka lagu baahiyo baraha bulshadu ku xidhiidho sida facebooka twitterka instagramka waxaa jira sawirada saddexdii dumar ahaa ee kasoo horreeyey ee uu qabay inay goobjoog ka ahaayeen xafladda arooska bal arrintaa nooga waran warkaasi ma jiraa bashiirow way kasoo qayb galeen iyagaabaa hawsha waday guriga iyagaa gublay wax walba iyagaa qabtay shaqo walba iyagaa qabtay afarta ila sawirna dhinacadeeda taagan weye iyaguna dadkana iyagaa soo dhaweynayay dadka arooska iyo dadka meesha imanaya xafladda ka qayb galee soo dhaweeyayaashu iyagay ahay markaa shaqada oo dhan ba iyagaa wey waayahay markii ay shaqaynayeen dangalooyinkii kale ee saddexda ahaa inanta cusub ee aroosaddu iyadu Ah.
siday dareemaysay ilaahi kolley dee adigu waxa weeye dee dada horena isu barteen markii dee meherku dhacay way isbarteen oo dee waan isu keeno way isu yimaadeen way soo booqdeen kadibna waxa weye sidaasay shaqada ku galeen markaa dee dad yani waxa weye dee xafladan ka hor yaqaano way isbartay bay ahaayeen oo dee anigaa isbaray markii meherku dhacay Way- ayaan isku keenay oo isbarteen oo dee ishambaliyeeyeen Waa kadibna taa.
sidii bay dee ku wada shaqeeyeen arrintan waa arrin la yaab leh sideed ugu qancisay xaasaskaaga inay arooskaaga ka soo qayb galaan oo ay xafladda iyo hawsha kala wadaan wallaahi walaal kolley anigu waxaan odhan karaa waxa weeyaan dee qorshahani waa qorshad dee ilaahay sida nuu dhigay hase yeeshee anigu dee waxaan ugu qanciyey dee markanaan guursaday marka horeba iyaguna waxay ahayn dad dee marka horeba meel ku wada nool oo dee waxa weeye aniga lafteedana dee ina cadaalad sameeyo cadaalad ku maamulaan ahaad iyaga iyaga laftoodana dadaan isku qanacsanoo isku wanaagsan lahay bay ahaayeen sidaa daraaddeed bay kusoo dhaweeyeen dee ta kale kusoo biirsayna kusoo dhaweeyeen iyagu dad wada nool oo meel ku wada nool bay ahaayeen oo isku mid ah oo aan waxba kale lahayn oo dee isu isku qoysanay ahaayeen markaa guribaad wada degsatay
guryaha ka dhinaca isugu haya gurya dhinaca isugu hayan leeyihiin ka dhinaca isugu hayo isku xigeen caruurtaadu imika waa imisa waxba u dhaxayna waxa weeye waa sagaal sagaal iyo iyo toban toban caruura maasha allah markaa imisaa wiilala imisaa gabdhaa waxa weeye waa afar hadlood iyo shan iyo toban wiil marka bashiirow nin saddexaas leh oo sagaal iyo toban caruura leh maxaa la odhan karaa way ku kaliftay inuu xaas afaraad u guursado waa waa calafkii xagga ilaahay ka qorshaysan un baa anigu ku yaalo dee qof wax kastoo damaaciyo sida ilaahay suurta geliyun bay wax u dhaxaan marka imika afar xaas baad leedahay maalinka maanta habeenka caawa afar xaas baa kuu jooga ood adigu mas-uuliyaddooda qabto ma sii wadaysaa oo ma ku tala jirtaa guurka inaad sii wadid mise halkaasaad ku joojinaysaa de horta kolley waxaan umaleeyaa guurkii dee caadiga dadka dhislkaa la guursan waa way ka dhamaaday iminka dee wax ii suurtagelaya dambe ma jiraan kooramkii baa kaa buuxsamay koobkii waa ka dhamaaday dee laakiin hadduu ii bannaan yahay waa wadi la
waye bashiirow haddii aad dumarkii u cadaalad samayso oo aad maaragtay xaqoogii iyada iyaga ku dadaashay inaad iska dido caruurtii sideed ugu cadaalad samayn karaysaa ila caruurtii mid kastaa wuxuu u baahan yahay dareen gaara kalgacal gaara inaad gaar uga warhaysid inaad la sheekaysatid sagaal iyo toban caruur ayo inta ilaahay kusoo dari doono sideed gartooda u qaadi kartaa iyaga dee wala waxba kama ximo iminkada laftoodaba way joogaan sida caruuraha kaleba loo koriyey weeyaan wax lumaya dee maaha waayo haddii waxaan dhibaata ku jirto laynooma fasaxaba marka horeba dee wax laynoo fasaxaba maaha marka anigu waxaban ku leeyahay haye meel mara kale maqlina meel baan wada joognaa haye caruurtaba dee waa tana waxa weye gabar kastaaba ha dhashay waa walaalaa waa isku wada midan oo meel bay igu wada nool yihiin ba qaar qurbaa lagaga maqan yahay halkan bay joogaan ba ya qaar qurbaha lagaga maqayaba way koraan bashiiro arrinta kale layaab kalehi waxa arrinta kale ee layaab kale waxa weeyaan commentiska ama fikradaha ay ka dhiibanayaan dadka social mediaha ka arkay sawirkaaga qaar waxay leeyihiin war arrintan waa la matelay ee wax runa maaha qaar waxay leeyihiin e, gabdhahan meesha taagani waa aroosada walaalaheed kuwo kale waxay leeyihiin war hablaha miyuu sixray ninku e, qaar waxay leeyihiin waa nin ducaysan qaar waxay leeyihin ninkani waaba qariska xoorba isagaaba mushkilo dalbaday bal arrimaha maxaad kaga wada jawaabi lahayd arrimaha arrimaha waxaa kaga wada jawaabi laha horta kaydi waxa weye waa ducaysan waa runtiisa ta labaadna waxa weeye dee anigu muslim baan aho dalka waxa weye muslimka weliba xagga dee waxa weeye dee dariiqa wanaagsan ku toosan baan ahay run ahaantii is idhaahdaa dee isku toosi anigu dee saxirradan iyo waxaa sharo kula maaha kuwale waxaan waxba kama jiraana way maqlaysaa si fiican kuwale kuwana waxba kama jiraana dee waaba aragtaan baan kura waniga ana idiin sheegay idina indhihiinaaba dee ku aragtaa taana rumaysta baan odhanayaa waay ta saddexaadna waxaan odhanaya guushan waxaa suurtageliyey haweenkaygan baa suurtageliyo taasi dee xaggooda ka suurta gashay hawshan a saddexaas rabash ugu sameeyeen dacdayna suurta galeen waan gartay marka saddexda shaqadaba iyagaa watay markaa mudnaanta koowaad iyagaa leba een, hablo kale ma la dhalatay oo walaalahaa ma joogaan oo iyaguna xafladda qayb ka qaban qaabin ha laakiin goortan xafladda may joogin way ka xanaaqeen malaha arooskaagaa tirada batay adigu kalay dad dumarka intii badnaada xaraaqi waxa la hadlay iyagaa laftoodana kamid ahaayeen kuwa xaraaqi inkastoo yaro kala dursaneen dee qaar rageeda joogeen oo qaar debadaa joogeen oo dee soo kala maqnaayeen oo halkan dee aanan markaa qaar walaalnimada deganayn hase yeeshee dee hawadii waan ka wada soconay iyaga hawadaan ka wada soconay Waan ka wada soconay waan gartay Ee, Een, dadka qaar baa iyaguna leh war ninku ma madiba oo sidaa darteed buu rabaa inuu xaaska iyo caruurta u badiyo maye waxa weeye kuwan ila soo waraaba walaaladey bay ahayn niman walaalna bay ahayn oo ilaba shaqaynayna aabbaha oo aan la isleegnay baan wada joognay ma qayishaa bashiiro adigu ma qayo laakiin markan doonaan ilaabiyo xalmanaankaas markan doon laakiin aada uma isticmaalo dee haddii qaadna kusoo birarso inaad shan xaas qabto ma ogid Marka waa disgudin. waad iska daysay marka markayga horaba markaan isticmaal sidii googoys baan aw dadka sida caadiga ugu isticmaala ma lahayn sidii unbaa googoys oo waaye minyarada ma la dardaarantay inaanay hablaha hore ku hinaasin iyagoo hadday ku hinaasi waayeen ee, waxa weeye way iska warhayaano dee way soo giideen mar- marka adiguna dee ku biir baan ku nadi sidii wadaasoo kale dee caadi iska dhigo dariga sida aad waa tahay e, wiilasha ku dhegaysanaya ama si guudba haddaan ragga u idhaahdo e, maxaad kula talin lahayd wax ku ogol hada darsa hadiidi
sidoo kale barnaamijka caweyska washington sanadkan waxaynu ku maqalay geesiyaashii jacaylka waa laba wiil oo dhallinyaro ah oo inala wadaagay qisooyin taxana ah oo ka hadlaya jacayl dhaba oo soo maray bilowgii dhallinyaronimadooda waxay hayeen sheekooyinkii ugu hadalhaynta badnaa islamarkaana dhegaystayaashayada kale daafaha dunida ku nooli ay aad fikradahooda uga soo dhiibteen waa maxamed oo jooga magaalada jabuuti oo runtii sheekadiisu ahayd mid ka mid ah kuwii ugu cajiibsanaa ee caweyska washington soo mara iyo cabdishakuur oo ku sugan dalka kanada qisada maxamed aad bay u dheerayd oo dhowr xalqadood ayaynu ku soo qaadanay wakhtibu inoo saamixi maayo inaynu dhammaanteed maqalno laakiin sheekada cabdishakuur qoraneh oo run ahaantii ka mid ahayd kuwii ugu xiisaha badnaa ee igu soo maray barnaamijka caweyska washington aynu dib u dhegaysanno magacaygu waa cabdishakuur qorane cali waxaan dhashay siddeetan iyo sideedii runtii laakiin bil go-an oo gaara lama hayo waxaan ku dhashay walaal deegaanka soomaalida ethoobia ama dadka qaarkii yaqaano soomaali galbeed gobol ka mid oo la yidhaahdo naboob gaar ahaan buur dheer oo weyn oo la yidhaahdo dooya ayaan ku dhashay waan gartay buurta dooye ee gobolka nagob ayaad siddeed iyo siddeetankii ku dhalatay sideed usoo barbaartay ma nolol xoolo raacato ma beeraley mise tuulo iyo magaalo barbaaritaanka intaydii koowaad lix jir ilaa iyo xilligaan dhashay waxaan reer reer guuraa caadi oo reer soomaali ah oo cali iyo geelle bay ahaayeen iyo lo- weliba sidaasii xasuusta reerku ilaa lix jirkii baan kusoo gaaray nolosha baadiyaha marka wixii lix jir ka dambeeyey waxaan u tegay oo aan nolosha intida kale kusoo qatan kusoo barbaaray walaalkay oo deganaa magaalada godey oo isagoon hadda waddan canada la joogo runtii aad aan u jeclahay ninkii soo koriya intaa wixii ka dambeysay ayay xaggaasi nolosheedii u wareegtay magaalada godey marka ayaan dugsigii hoose kii dhexe iyo kii sare iyo kuleejkii koowaad baan ku qaatay waan gartay intaa wixii ka dambeeyey deegaanka maxaa ku halkaas ka jira xafiisyada qaarkood baan ka shaqeeyey ha magaalada goday iyo degmooyinkaba qaar xataa xilli maxaan ku dhahay degmo la yidhahda degmada beercaano mar baan kasoo noqday guddoomiyaha maxkamadda ee degmada beercaano markaa sharcigaad baratay ha marka wixii ka dambeeyey dee halkan umaa imidan soo gala cabdishakuur wuxuu tirinta maansada bilaabay isagoo da-yar oo xilligaa ku jiray dugsiga sare waxaa haleelay jacayl la odhan karo wuxuu ahaa jacayl dhidibka aastay oo wuxuu u qaaday gabadhay isku xaafad iyo isku iskuulba ahaayeen aqoon durugsan oo walaalnimona isu lahaayeen waana halkaa meeshii ugu horreysay ee uu maanse ka unkaa waxay ahayd wixii koowaad ee aan wax ka sameeyo ama wax ka idhaahdo waad garanaysaa meerisa waxay ahaayeen ruux iska socod baradii dee ruux tallaababara marku talaababaradkeey uu ku kurfaa marka kolley meerisadaasi waxaa laga yaaba in qaarkood ay jiran yihiin waxna kama bedelin oo taarikhaanuma sidaa uga hayay waxaa ka mid ahaa dunidii qurxoonayd miduu doortay qalbigaygu midii aan dantaydiiyo u nacay darajadan yeeshay midii dulucda beerka iyo wadnaha deebta iga saartay midii aan u dig jiray habeenee cuntadu iiga degi weyday haddii ay idiidaymo hore dayre iga yeeshay samir aan dugshado aakharaan daar ku leeyahay damqashada xusuustale qalbigu dayni kari waaye markaan door ladnaadaba maskaxdu way dilaacdaaye dakharka iyo xanuunkan qabana daawo loo waaye dadku iga shikiy oo cil darin ku jiifaaye cadowgaa ku diirsada ilmadan iga diliqlayna iyaduna idiido horey dayre ii tiriiya samir aan dugsado aakharan daar ku lahay wuxuu ahaa wixii koowaad ee maanso ah ee afkayga ka soo baxa sida maansada ka muuqata gabadhaasi way ku gacan saydhay cabdishakuur inay la qaado jacaylka waxaanu ka war helay inay wiil kale xidhiidh la leedahay maansadiisana waxaa ka muuqatay quus iyo xataa inaanu rajo dambe ka qabin inuu qof aan iyada ahayn jacayl u qaadi doono gabadhaasi waxaa jiray magacuu ula baxay oo xataa intii aanu u sheegan jacaylkiisa uu ku odhan jiray heblaayo ayaan jecelahay isagoo aan marnaba dareensiin inay heblaayadu iyada lafteeda tahay waa magac aan iska sameeyey anigu laakiin iyada aan ugu talagalo on u bixiyey iyadu marka way taqaanay magaca naruur laakiin naruura ruux ay tahay inay iyada tahay maysan cabdishakuur intaa kadib wuu guursaday oo gabadh kale ayuu la aqalgalay balse reerkaasi uma raagin oo way kala tegeen xaaskii balse jacaylkii gabadhii aanay iscalfan ee uu carruurnimadii u qaaday weli qalbigiisa kama gu'in jacayl intaas la eg kii markaa isoo maray mid la eg inuu xataa isoo mari doono ma filayo runtii de kaas wuu ku tunjileecsado inan yar baad ahaydo cidluu kaa helay
kaasi meel cidlu ka kaasiuna meel cidlu iga helay ay dabcan gadaalo xilliga gadaasheeda wuu guursaday laakiin haddii la isu kay barbardhigi lahaa mhm ma filayo inay xataa isu dhowaan lahaayeen waan gartay marka ee gabadhii waa kala tagteen sidan filayo wax caruuri mayda dhex mareen ha ha ha ha wiil baa ii jooga saddex jira maasha allah muddo ayaa laga joogaa markii ay xaaskiisa kala tegeen gabadhii uu jeclaadayna sida igu maqaalo ah waa la guursaday hase ahaatee cabdishakuur mar walba waxaa ku soo markaca caashiqii yaraantii yaa marka aada eegto kelinimadan eed aragto haddana inaad u baahan tahay inaad nolol samaysato ee haddana qalbigaagii uu jacayl cagadhigta aad ka weydo ama aad aragto dad fara badan oo jacaylka sheekaynaya Mm.
yo adiga boogahaagii kuu gaarka ahaa mhm yaa damqada haye Een, habeen dhexdeer ahaa marka sanadka labada kun iyo lix iyo tobankii ahayd mhm yaan anigoo mareegahan youtube-ka iska baarbaaraya waxaan arkay dad jacayl aada uga cabaadaya qiroonaya ooya Waxaan iyaba arkay- ha Mm.
gabadh waxaan arkay wallaahi hadda runtii magaceedii ma xasuusto waxaan malaynayaa inay marka hore facebook live laga keenay Mm.
oo halka youtube laga soo geliyay arrimo jacayl iyo dad ay la soo hadlayaan oo fiber laga soo wacayo iyadoona meeshii fadhido oo live saa ugu jirto oo jacaylkii baa la iska xog wareysanaya mhm waxaa xusuus mudnayd gabadh baa gabadha soo wacday oo runtii xanuun aada u fara badan oo kaygii u eg bay u sheegtay inay wiil jeceshahay in muddo ah umuurahaygii seexday unbay soo kakicisay unbay soo kaakicisay waay hawshaas marka gabay la yidhaahdo markabkii jacaylkaan tiriyay habeenkaa runtii maxaa tiri dadba dunida wuu wada maraa maalin hoog badane qalbigaan maxaabiisay ee aan maxkamadeeyey iyo muhasho aan siixiyey soo markiciyeene markabkii jacaylkeen wadee mawjadii igu tuuray soo markaan ismoodsii dhahaba layma maqashiiyo inkastoo muddadu dheer toon tobagu soo mooday dhaqankana maroor ay ku tahay xaasrag magacowgu afkii maarmi waayaha ifaray gocasho maansoo eh caashaqu markuu madi yaheen lagula miisaamin waa masiibo nololeed ninkii soo maraa garane imaanshee haddii uu qof uun dookh muleensaday malab iyo hadduu dacar lahaa caashaq muudsaday casar mooda galabeed dhulkoon weli madoobaanin waxaan dib kuugu celiyey gabadhii aan kuu sheegay xilligii aan jacaylka u sheeganayaba dib yaan usoo gocday gabadhii dugsiga sare markaad ku jirtay haa M- naruuro narooro Waay.
inaan waktigii iyo wiilkii warqadyaanu dhibay wixii oo dhan inaan soo maas kusoo sawireen yay noqotay wuxuu yidhi casar mooda galabeed dhulkoon weli madoobaanin bashqad midable wiil yari markuu midigta ii saaray midhihiisa waan sii ogaa geedka aan muday masallaha inuu wiil u yaalyaan maqloon helay inay gabadh macnaha dee wiil jeceshahay waa yaan sii ogaa mhm masalaha inuu wiil u yeelayaan maqloon helaya anigoo madluun oo warkaan sugi malaynaya murti hadal hebla waayadii may isoo tidhi calafkii malaykiiyo ku dhacay ceel mugweyn dhimeeye wax walbaoo muhiim aha haddaad jeer mulkii weydo waxaa looga marmaa sidii uun midh kuu tarini ruux malagu qaata iyo haddii meydba la ilaawo macaluusha qaarkeed bakhtiga looma maarsado ee minti oo istiibsii naftaan ugu miraabayay mag inay u qaadato lawaasamir waa maal waa mucjiso jacaylku ee inuun marin habaabaynin ismaqiiq inuun kaaga hadhin ama ismaaweelin kuman mayl naftii aan is iloga masaafays dee jacaylkii goday igu hadhayban een canada intaan ka soo cararay ama ka soo tegay aan canada imaday weli iga hadhi labaan la yaabanahay xasuustiisa cajaayib waa mucjiso jacaylku inuun marin habaabaynin ismaqiiq inuun kaaga harin ama ismaaweelin kuman mayl naftii aan isdida uga masaafayso weli waysagaa mayracay ruuxda maamulo eh muraayadu siday ii jabtay aan u muhan waayay ee aan gayaan uga murbaxay guurna uga maagay inkastoon muhiib iyo masaal miyir la haasaaway markii jacaylku kaa xumaado si aad bal u ilowdo ama aad u guursato dee kuma gabdhooda madax la geli waay Laakiin waa tahay.
dabdamis inkastoon waa- dabdamis baad raadsan dabdamis badraadsan Waa.
markaas weliba haddii labaan ku baktiyin waayaya haye inkastoon muhiib iyo masaal miyir la haasaaway maydi waay maydi waaye raadkaan lahaa waan masaxayaaye igu maran maraa waaxidkii maan kaleylyadee weydi weli macnaha kii Mhm.
waa igu salan yahay marka gabaygaasina kaa sooxayo arrintaas yaa keentay cabdishakuur qorane marar badan ayay dhallinyarada saaxiibadiihii ka dalbadeen inay israacaan oo ay hablo u haasaawo tagaan amaba waxaa la weydiiyaa maxaad u guursan weyday bal muxuu kaga jawaabaa qasab bay noqotay ilan waa lagu weydiin lagu dayn maayo maxaad haweenkii a- aadan u shukaansanaynin maxaadan u guursanaynin waay baa lagu odhanaya aada iyo aad marka waxay noqonaysaa qasab in marka qaarkood aad sheegto marka inta badanna hadalka waxa lagu yidhaahda waxa tixda lagu yidhaahda kana hari og ka kana raadsamaan badan macno weyn runtii kana qooban Mhm.
naawlaada aayaha qoftii uu nabigu raacay sidaan ugu nayaayiray qoftii iigu nixi weyday qoftii aan nashaad uga tegiyo jawiyo neecow leh qoftii nabad la sheegiyo iyada aan nasriga mooday nooc walba qoftaan ula hadleen iigu naxariisan qoftii aan nac oon diid isidhi een iskala noogay nalkii ii ifaayee bakhtiyey nuurkii iga laalmay naf naf jecel naftaydii jeclayd ee ee ku nabay dooqu qofta aan nitaaqooyinkee dib u nidaamoodo xusuus beer ku naasnuujiyoo soo noqnoqonaysa soo nafistay markii aan dhahada dib uma noolaato de markii aan sidha wax shukaanso ama aan sidha wax guurso ama aan tii xusuustii baa weli nool oo xusuus beer ku naasnuujiyoo soo noqnoqonaysa soo nafistay markii aan dhahada dib uma noolaato marka taasina intaasay ku timid bay marka in adeer bahalku waa dhib badan yahay inahaas waa tahay kamusi badan baan ka soo maray inkastoo uu cabdishakuur inoo sheegay inuu qalbigiisa lingaxday oo gacaltooye haween uu gasariir ka qaaday oo gabadhii uu gaclooday mooye mid kalena aanay laabtu doonayn haddana ma moogana ereyadii ahaa haddaan raggu dumar lahayn dib jir buu noqon lahaa mar kasta uu shaqo ka soo rawuxo wuxuu ii sheegay ee uu ka soo noqdo gurigiisa islamarkaana uu ka war helo in shay kasta halkii uu subaxii saaka kaga tegay yaallo inay maankiisa ku soo dhacdo war go-an ahayna gabadh guurso maraan imida shaqada intaan ka imida anuu imiday gurigaygii oo sidiisii ah oo shukumaankiina uu isdul saaran yahay go-ii iyo bustihii weelkii asaaka ku quraacday meeshii eh, maxaan ku dhahay wadankoo sida u wasakhaysan baa waxaan haye aan isla hadlay mhm, oon runtii een, aan tiriyey tixdan ah oo oo dhowr meeris ah mhm.
een, waxa guurka loo diidano waa ku garan waayey waay halkanna in in badan lagu guursan mhm.
wallahi uma malaynayo haye
Ee, uma malaynayo waay markaa Ah.
intii baad markaa maanso kooban ka tirsan ha Maxaa oo, tiri eh, waxay ahayd een, waxay ku bilaabatay sariir giigsan guri uunsan iyo hilib la geedeeyey gogol wehel leh gacaltooye iyo raaxo garab taalla iyo gabadh la jiisiba hadday laabtu goconayso waxaa guurka loo diidano waan ku garan waayey intaas intaasun ba ahayd oo runtii markaa qalbigayga kusoo dhacday in adeer marka waa la iska cadibaya ilaahay ilaahay umuuraha ha sahlo
bidbaanteeda sidaa noqo baryo wixii la soo maray sala laga bogsoodayo boogihii la dhayayo bulshadana mideeyo nabad noogu baaqay noqo nabad noogu baaqay noqo waa tahay ka rog oo haddana saar miyaa lo odhan jiray qisooyinkii cajiibka ahaa ee nagu soo maray caweyska sanadkan ma soo koobi karno oo hal barnaamijyo ma qaado bal haddana aynu jalleecno suugaanta jacburka ah ee dhallinyarada waxaa noo soo qabanayaa cawaala deeqsi iyo tuducyo uu kaga hadlay wiilasha iyo gabdhaha dhallinyarada ah ee doonaya inay guursadaan lamaanayaal aada uga da'weyn ama odayaal iyo islaamo wiilashii dhalinyarada ahaa waxay raagsadaan eh, dumar waaweyn ama single mother markaa sidii kale u dhigo oo meelaha qurbaa ka yimid marka waxaa la yidhahaa eh, waa lacag iyo loo wada socdaa qoys wata qaarkood way ku dhoofaan qaarna guryaha xaggan looga dhisa adugu en, wiilashii imka xaggaasi u jahaysayin hablihiina dee sidii awelba jirtay oo iyagu ay nagaga horreeyeen oday guursi en, in in iyagna odayaashii oo dibatuna la helayo oo eh, dee lacagtii hayo oo xaggaa ka yimi oo deetana dhallinyaradii ayagii kala maageen oo la kala aamin baxay waan gartay ayay muxuu hayay eh, ayaa ayaa jirta marka wiil baa inanta u imanayay oo le hablihii yararaa waa laga baxay oo islaam baan helay oo waa lay dhoofinaya lacag baa iyada xataa yaradkii iyo gabaatigii bixinaysa oo dee saasaa laygu ogyahay buleyi waa tan dee iyadna waxay leedahay hadda ayaa laga badiyaaba odaybaa ii yimi oo dhoofkii iyo waxa waxaad haysato wax ka badan ba isna ii diyaariyey marka xaggaasaynu marka isku waa la arki isu weeyaan jawaabayaa ballanteenu waa Ah, xaggaasaynu waa, isku waa, waa.
arki ha waa waxaad ka goratadii weyan waa hagaag markaadna Eh.
islaantii soo dhoofisa adna odaygu ku soo dhoofiyo ballanteenu waa ha qurbaha aad iyo aad waa gartay marka wiilkaa ka horeynaya Mhm.
wiilkaa ka horey wuxuu leeyay weligey weligeyba waan dooni jiray dumarka waaweyne buu yidhi islaan dibad ka timid baan heloo kaalay daawo ahe dollar iyo waxay dahab la timid waa daraandariye dhoof bay diyaar ila tahay doorka maanta ahe iyadaa gabaatiga dambe iyo yaradka soo daynay dalka inan yaroo joogta baan cidiba doonaynin mar haddaan diyaarado kiciyo dunida raacayo waxaa iga dana dhowr ridiyo kuwa dawafaya bu halkaa ay joogaan buu yidhi dhowraydi ha deetana markuu intaa yidhi baa inantiibaa qaadanaysa deetana waxay leedahay amba oday daaweyn baan helo maanta soo degay isba dollar wuu soo gurtiyo dunyadoo idile inaan wada dawaafnuu rabaa dacalka baariis ha isku daalin ee hablihii dalkaba waa la daabulay haydagin yarkow gaastaraad nagu dilaysaanaba iyo dadka haddaan ku xawaysiimay cudka iyo kabankiiyo codka heesta ku huray noqo noqo noqo cimri adduunyada ceeb yaraan ceeb yaraan la sili karaa
waa tahay dhegaystayaal wakhtigu wuu isgurayaa barnaamijka wakhtigiisiina waa inagu soo gaaban yahay bal inoo soo qabto sheekadii ugu qosolka badnayd sanadkan waa islaantii odaygeeda kiraysay waxaa sheekadaasi iiga waramay khadar cabdi cabdilaahi oo ku sugan dalka austria sahra waa dhowahay aad iyo aad baad umahadsan tahay dabcan qisooyin marka weliba qurbaha la yimaado qaarkood ay mataqaanaa ay xiisa ku gelinayaan ba maxay ahayday ayaa ayaa ayaa- ayaa jiray oo aan maxay ahayday la kulmay Ah, waxaa jirtay marka wiil nin iyo gabadh adigu ayaa iyaguna calashaan saar lahaa oo wada deganaa oo wada dhaqnaa ninkood wuxuu ka shaqayn jiray ah, dadka ah, maxaa dhahdaa disability-ga ama een tusaale ahaan maxay ahayday aan lexaadkood kala dhiman yahay ayuu calashaan maxay ahayday baabuur ugu qaadi jiray magacna wuu ula baxay dabeetana adeeg noocaas wuu bixin jiray oo mataqaanaaye dawladda iyo eh, maxay dadka dadka caawiya iyo wixii lamidka lacag kaga qaadan jiray marka dadkaa een, aan awoodi karin inay socdaan buu ayuu baabuurta ku qaadaya ama gaboobay ama laxaad kala nacam wax sidaas wey ha Waay.
mataqaanaa meesha kolba doonayaan wixii uu ka caaw adeega u baahaan kolba meelahay doondoonaya geynayaan sidii buu dabeetana ninkaas ugu shaqaynayay nolol fiican oo wanaagsan buu ha iyo ayuu ku noolaa reerna waa liya gabadhii gabadh buu qabaa gabadhiisana barnaamij noocaas oo kalaaba iyaduna leedahay oo laakiin wax kasta uu ka samaynayo dadka waaweyn ee ama dadka disabled- disabled-ka ah uu samaynayo een, iyadoo caruurta iyo eh, dhallaanka ayay ayay u samayn jirtay oo ay guriga ku hayn jirtay Mhm.
oo isna nooc kaloo dhiig keer lamid ah kaas karun lamid ah laakiin dee kaas dadka waaweyn yahay kana uu caruurta yahay marka isaga home care buu haystaa dadkii waaweynaa iyo curyaamiintii buu ku hayaa iyadna dhey keero caruurtiiba inta waalidkoodu shaqada ku maqan yihiin ama iskuullada ku maqan yihiin bay sii haysaa deetana halkaas iyaduna business kale ka samaysaa nacam wakaa dabna saasaa loo wada shaqaysanayay labadooduba inkan bay soo xareynayeen oo ay reerka mataqaana dee reerkaasoo kale markan maraykanka ku qiyaasa reerkooduba reer la degi maayo waa ladan yihiin soo ma aha aada iyo aada waka haddaba reerkaa tuumbadooda maxay ahayd mar lagu jir meel mar lagu jirtay waa maxay ahayd kala deganaayeen xaalkooda okay buu ahaa waxaa dhacay markaa eh, sidii si la ahaadaba fidnadii ay iska wadatay lacagta iyo adduunka iska wadatay baa reerkii soo dhex galay oo ninkii iyo gabadhii murankoodii iyo khilaafkoodii waxbaa batay dabadeetana eh, wax kiibaa taafajiriqii iyo isqaqabsigii baa yara batay abaaqarkii waxay keentay markii dambe in la kala tago haya halkan reerbaa ku qoys soomaaliyeed baa ku burburay oo mataqaana maxay ahaydey xaaladii ka xumaatay aada iyo aada reerka waa aad iyo kala aad bada ha waa Haya.
waa waa kuwa shaka dhaafeed caruurna meesha waa jirtay oo mataqaana waa waa way way haysteen caruurna waa lahaayeen waa ka dabeetana dele dunidan eh, dalkii iyo xaggii africa maaha dunida sharci baa ka jiray ee ninkaasuu ganacsigiisii iyo shaqadiisii watay gabadhina shaqadeediiba watay laakiin maadaamay kala tegeen eh, ninkii wuxuu ku qasbanaaday in wax la yidhaahdo eh, family support oo caruur ama children support la yidhaahdo in laga soo jaro lacagtiisa isaga oo gabadhii iyo caruurtii uu ka tegay la siiyo isagoo reerkii furay wuu sii beeliyo weli sii biiliyo waa ka gabadhiina inteedii hore waxba iskama nusqaamin ee way u sidii ba nolol shaqadeedii iyo amuuraheedii isugu daba dhacsan yihiin haya gabadhii baa dabeetana caruurta haysatay baa balkii iyo hargeysa aaday waay xaggaasna u baxday hargeysay dabeetana aaday nin ay iyo inanta xag isxigaan oo ilmaabti iyo caynkaasay yihiin hahee ayay dabeetana aragtay oo mataqaana jaafaa jugle ah oo iska muuqya kuukuusan oo qolyahan guryaha dhisee wastaadinta la yidhaahdo mutacaafi
aad iyo aad haye oo waxaan ku yidhi mataqaana iska qaada madarga ah oo dii biidankeeda ilaahay li maalintu eh, meelaha iyo kuuliga iyo wastaadka iyo guriga la dhisaya helaan ama xeeda ku tuurta maalinta kalena calasha maartay suuqiisa iska dhex maartay marmeeraysta waa ka ku darsoo ninku caruur reer buu leeyahay iyo shan caruura Ah, ah, ah, ah, reerkaas waa ku culustay xaaladdu waxa yar markaa soo helayo u keenaa waxaasi gabadhu sii kala farsamaysaa waaba gabaadh dadaal badane haye dabadeetana waxaa dhacay gabadhan ayaa ka timid dabeetana maraykan iyo ohaayo ka timi dalkiibay timi inaatigeedan bay aragtay biidankeeda caynkana xaalkiisuna waa kan waa sidan halkiibay dabeetana shukaansi iyo sheeke iyo amuuro galeen ma ninkii shanta caruura lahaa qaadaama dhargahaaba shukaansi kala aleelayaba nacam billah buur baaba lagu heshiiyey min yaro nin yaro wadaaba war haye haye ninkanoo daadu waxba ma bixinaysid biilna ma ahaysid eh, masruuf ma haysid xita aad ku meherilan ma haysid adigu ninun baa tahay gabadhaana wax ma bixinaysaa waaba waxaaga wax lagugu dariye haye min yaro lacagteedina wadata
haddana halkiiba waxa hawshii la galay dabeetana maxay ahayd meher iyo waxbaa dhacay gabadhii shanta caruur ay haystay iyo oo maxay ahayd iyo haysateen halkiiba masayr oo cirkaa marto dee buftaan maxaabay masayrin yaa u joojinaya hamaha maseerta ama cirka haa dee waxa weeyaan cid waxba kama qaadin ade gabadhina adduun bay sidaayo ninkii u dhiibtay durtaba ninkii baa dhalaalay oo maryo fiican oo maydhay oo feedhay oo magaranaysa dhaldhalaal yeeshayba sheeka berley yaaba isgaranayaba haye yaaba iskaranaya dabeetana gabadhiina halkii waxyaalo hanaaftar malaa la yidhaahda iyo waxbaa horta markii dambe laga soo aduu ninkii gabadhii dambe guursi la aqalgelin waa ko dab gabadhi noqotay oo haayadii meesheeda ku noqoto ninkiiba dana biiru soo qorta haye kun iyo shan boqol lacag gaarayso biila Ah, ah, ah, ah, haye hadda toban dollar buu maalinku shaqeeye heli jira eh, haylaabi Mhm.
kun iyo shan boqol bay gabadhi oo biilow soo qortay ninkaasaa meel roon mara ahaaye
cirkaasuu ninkii gaadhay dabeetana waa kaa waxa weeyaan lacagtii yara kala farsameeyey Eh, gabadhii iyo reerka iyo iska danyarta gabadha ha- hayada caruurta haysateen lix boqol buu u dhiibay waa ko dabeedna waa gabadh dhulka kusoo yaraaday weliga m- m- lix boqol iyo wax lamid arag oo biira oon werwer lahayn hasal free bay yidhahdaan qoryaha maraykanka joogaaye maxaa yidhahdaa hasal free hees calaa waa kaa asal fidi hadda markaysa jooga weeye dabeetana waxaa dhacay gabadhii markaa lixda boqol loo qoray ee dee marka horena soddonka kun ee shilin iyo afartan kun ee shilin maalintii lagu biilin jiray hahee ayaa dabeetana shaxshaxdeeda badatay oo iyada qudheedu labisatay oo dhalaashay oo nuurtay oo kareemo iyo cadarre iyo maxay ahayday geerasiriim iyo makeup iyo wax isma marisay waa ko oo waxaan ku yidhi eh, xaalkeeda cirka ha maray oo gurigii iska hagaajisay oo dahya ku xidhay oo roog soo dhigtay oo sariirtii ma garanaysa maasha allah waa ko dee dumarkii jaarka iyo dadkii ogaay in lala guursayn ogaa gabar xaa ka timi ogaay oo dabeetana mataqaanaayo iyaga oo dee u socdo maxaan rahdaa imtixaanad u socdaa Mhm.
ayuu yimaadeen ayaa hadlaayo oo waa sidee beryahan dee maxay ahayday guri la hagaajiyey iyo bartan iyo koban maryo sibir sibir marisa iyo rinji iyo istanbul iyo gogol la bedelaa marka dhammaan laadahay ee xagga ilahi Waa wax idinka sidee siiya halkee baad ka siiyo gabadhi maxay ahayday eh, meel kale waxba noogama elin odaygii hahee odaygii baanu kareynay bay
marka ma shirkad bay ka kareeyeen
odaygii baanu kiraynay dabeedna kiradii odaygaanu guranaynaa weeyaan xaalku waxaa naga muuqda ayo labiska iyo quruxda sula kiradii odayga oo allah noo barakeeye waa tahay dhammaan sheekooyinkaasi iyo kuwo kaleo aad u badan oo wakhtigu inoo saamixi waayey inaynu wada dhegaysanno waxaad barnaamijka caweyska washington ku maqasheen sanadkan labada kun iyo toddoba iyo tobanka adiga dhegayste maxay ahayd sheekadii ku xiise gelisay ee aad ka maqashay barnaamijka caweyska maxay tahay talada aad ku biirin lahayd barnaamijka maxaad se jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo barnaamijka caweyska washington sanadka cusub haddii alla yidhaahdo wixii fikrada ah talo amaba tusaale noogu soo gudbiya imailka somali at voanews com intaaynu toddobaadka dambe haddii alla yidhaahda iskugu imanayno barnaamij cusub sanadka cusub iyo fikrado cusub waxaan idinkaga tegayaa hees ka mid ah kuwa aan duugoobin ee sannad kasta la jaan qaada waa codadka cabdiraxmaan dheere iyo caasho cige dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo boqorkii haweenkay bastarkiiyo hanaankiyo bilicday iyo nuurkaba adiga bureeqiyo baradheer suleekhi biyo dahab lamoodye wadigan boqore isinkiyo qur-aankiyo burdahaan ku raaxsho ku bala xijaabo bodh cadiyo dugaagana rabbi kuguma beegin biyadahawlamoodye wadigan baquuli isinkiyo qur-aankiyo burdahaan ku raaxsho ku bala xijaabo bodh cadiyo dugaagana rabbi kuguma beegin ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami ballan wuxuu inuu yahay badbaadiyo salaami habedelin jacaylkeena wacadkana habeenayn habeenayn ha xabadelin jacaylkiina wacadkana habeenayn habeenayn
baashihii adduunku waxay bushaaraa biligiyo warkaago adiga buruudkaba bulshadugu haystee baashihii adduunku waxay bushaaraa biligiyo warkaago adiga buruudkaba bulshadugu haystee baahida kalgacalkee bartamaha wadnahayo bedankayga jiiftana ana kaga beer nugul oo aan bogsoonay boqol sano haddii aan kala baadiyowne baahida kalgacalkee bartamaha wadnahayo bedankayga jiibtana ana kaga beer nugul oo aan bogsoonayn boqol sano haddii aan kala baadiyowne ballan wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaamee ballan wuxuu inoo yahay badbaadiyo salaamee axdi baajin maaye adnahaygu baydhihin abaydhihin